aan ku bilownay tan iyo bishii februari ee sanadkan soomaaliya waxaa cabsiba aan ku hayay ayax koronkor ah isla bishaasina waxay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah kadib markii ayaxu uu halis geliyey waxsoo saarkii beeraha haatan waxaa maanta dalka ka bilaabmaya buufinta ayaxaas oo dayuuradaha helikobtar ah ay ka qayb qaadanayaan cabdulqaadir samakaab ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha soomaaliya saciid xuseen ciid walaal saa la socotid ilaa iyo sanadkii tegay bishii toddobaad waxaa soomaaliya ku hadsaday ayax aad u fara badan oo duufaan ah oo ka yimid dhinaca badda kasoo gudba yeman kaasoo guud ahaan gobolka bariga africa saameyn xoogla ku yeeshay ilaa iyo xilligaas wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa hay-adda cuntada adduunka ee faw iyo deeqbixiyaasha kale waxaan waxaan dowladda soomaaliya ka shaqaynaysay sidii ayaxaas loola tacaali lahaa heerar kala duwan buu controolka ayaxu soo maray markii hore waxaan ku bilownay gacan in lagu buufiyo mashiino gacanta lagu qaado dhabarka lagu qaato oo gacanta lagu buufinayo markii labaad waxaan kula dagaalanay baabuur buufimihii mashiinadii buufinka lagu rakibay haddana marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo ah in diyaarado lagu buufiyo ayaan maanta daafurnay saddex diyaaradood oo laba ay hadda garoonka muqdisho fadhido midna ay laba beri kadib aan rajeynaya in dhowr beri kadib ay iyaduna howlgeli doonto
wasiir diyaaradahaasi meelaha ugu badan ee ayaxa ay ka buufin doonaan waa halkee maxayse isticmaali doonaan oo daawooyin ama sun ah oo ayaxa loo adeegsanaya diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxu xooga ku leeyahay hadda soomaaliya oo u badan gobol degaamada galmudug iyo puntland iyo somalilan waxayna isticmaali doonaan chemicalis oo organiga ama ama biobesisar waxaa la yidhaahdo oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan waddankeena ay dhulka daaqa sinkaa joogaan diyuuradaha ayaxa buufinaya muddo intee la eg ayay sii wadi doonaan hawsha ayax buufinta diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta ay buufin doonaan muddo ilaa laba bilooda haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loo kordhin doonaa haddii lahaydba waxa weye khubaro kanadiyaana ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leeda dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba marka hawshaas maanta bilaabanaysaa marka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan guul ka gaari doono dagaalanka ayaxa
waxaad sheegtay in diyuuradaha ay buufinayaan sidaan la soconno roobab xoog leh ayaa dalka ka da-ay gobolada marka meelo badan biyo ayaa ku jira marka sidee u buufin doontaan meelaha biyaha ku jiro ilaan waxaad sheegtay muddo gaaban inaad hadda ku buufinaysaan ayaxiina ukumihiisa ay meelahaas kusii jiraan oo laga yaabo inuu dib uga dhasho
diyaaraduhu intaysa buufin waxay samaynayaan saxan bay samaynayaan duulimaadyo saxan ay ku mari doonaan goobaha hore loo sahmiyey markaa kadib ayay buufin doonaan sidaan kuu sheegayna waxay isticmaalayaan waa waa waa wax dabiiciya waxadda biyaha iyo dadka midna dhibaato u geysanaya ma aha roobka wuu jiraa laakiin meelaha ayaxu fadhiyo dee ayaxu dhulka biyoma wada fadhiyaan oo degaamada hadda aan ka sheekaynayno meelaha hadda lasoo saameeya ayaxu fadhiya dhir buu saaran yahay meel daaqsinayo ayuu fadhiyaa marka insha allahu waa waa waa shaqadu dee waa soconaysaa muddadaas meelaha biyuhu fadhiisteenna waa la sugayaa oo waxaa lala sugayaa xilliga ay ka baxaan hawsha sahminta yaa qabtay wasaaradda khubaradeeda ayaa qabatay shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada galmudug iyo puntland ayaa qabtay qalab bay haystaan in la kosiliyaado oo satelliteka ku xiran oo lagu ribood garaynayo meelaha uu joogo o dhan timam sarfeeya ayaa jiro hore loo tababaray oo qalabkoodii wata muddo hadda bil iyo bar ka badan ama laba bilood way wadeen shaqada sahanka iyo buufinta isugu jirta oo iyagoo isticmaalaya baabuurta iyo iyo gacanta intaba haddana waxaa aragnay inay tahay inaysan ku filleen qalabkaasi ay u baahan tahay cirka in laga buufiyo waa gartay marka in cirka laga buufiyo oo diyaarado la isticmaalo waa howl ma aragtay baaxad leh yaa gacan idinka siinaya hawshaas marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo weliba tababar ahaan iyo habka lagu ogaanayo iyo ma aragtay baaritaanka iyo buufinta intaba xagga farsamada iyo khubradda waxaa naga caawinaysaa saaan horoo sheegay hay-adda faw xagga diyaaradahan fankooda iyo waxaa ku deeqay oo fanka bixiyey dowladda maraykanka hay-adda u s waa gartay wasiir raje intee leeg ayaad ka qabtaan in ayax laga adkaado ama laga zuuliyo soomaaliya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga qabto laakiin waxaan rajaynaynaa ama tiimka buufintu aad ay ku kalsoon yihiin in inay xakamayntiisa qayb weyn ka qaadan doonto haddii lahayd
maxay tahay hadda khatarta ugu weyn ee aad ka baqaysaan ee la xiriirta ayaxa khatarta ugu weyn aan ka baqayna waa in duufaan cusub ama ayax waaweyn oo duulaya oo cusub uu ka yimaado dhinaca yeman hadda laftigeeda qaybo ayax duulaya ayaa ka yimid dhinaca etoobiya ka soo galay maadaama etoobiya aada looga buufiyey marka hadda qaybo ka mida galmudug iyo puntland labadaba waxaa soo galay ayax ka yimid etoobiya marka ayaxu waa wax xuduudaha kaloo socodhaafaya waa cayayaan duulaha oo aan xuduud aysa celinayn marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dadaalkan uu mino dhali doono haddii lahayd kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha soomaaliya saciid xuseen ciid oo u warramayay wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed mursal samakaab